runtii waxaa nasiib wanaaga waxaa suuragal loo noqotay maanta in cusbitalka manhal hargeysa lagu sameeyo qaliino aanu muddo dheer ku taamayna in wadanka lagu sameeyo qaliinkaasoo ah dadka arigooda uu tago oo sababta arigooda tagsisa inay tahay qaybtan soke ee isha ee madow oo caddaata waa ogtiina waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa hadday caddaato dee iftiinkii ma gaarayo shabakadda aragga marka qofka waxba ma arkayo laakiin ishu inteeda maadaama ay nooshahay xal buu leeyahay xalkaas waxa weeyaan in wiilkii caddaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo marka caalamka waxa la sameya waxa la yidhaahaa keratoblasti oo ah wiilkaa baa la beerayaa wiilkii caddaaday meesha waa laga saarayaa qof dhintay oo maarata weliba maarata maalmaha dhintay oo ishiisu ay fresh tahay oo lasoo baadhay wiilkiisa madow ayaa lasoo jarayaa kiibaa lagu tolayaa marka idinka taasaa idiin suurta gashay inaad samaysaan ilaa imse qof baa ku samayseen ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga samayn jirin labaatankii sane ugu dambeyseen waxa dhakhaatiirtu waxay odhan jireen dibadaha lagu sameeya halkan laguma sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxayay nasiib wanaag waxaa noo suuro gashay in toddoba qof oo dhallinyaro ah qaliinkaa loo sameeyo alxamdulilah xalay baa la sameeyey saaka markii la ega dhammaan toddobadayba aad iyo aad ba arigooda u wanaagsanaa aad iyo aadna looga guulaystay
inta badan saad hore u sheegtay dalka laguma samayn jirin dad badan baa jiro baahidaa qaba farsamahaan markaad sharaxayso isha inta cad mooyaane inta madow in laga saaro in kale lagu rakibaa sidee u suurtagelaysa
waa ogtihiino dee qofku hadda waxaad maqasheen dadka qofbaa keliyaha laga bedelaa ama wadnaha laga bedelaa ama dhuuxa loo bedelaa waxa weeyaan indhuhuna saasoo kale waa la bedelaa oo qofbaa ishii maaragtay caddaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhintay ishiisii oo maaratay iyadoo nool weli oo waxaa la yeelaa dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaar baod waxay idhahaan annaga xubnaha iyaga ha laga faa'idaysto oo ciddii doonaysaa ha looga faa'iideeyo marka dadkaasaa inta badan laga saaraa oo ku tabaruca banuug bay leeyihin marka la dhigo bangigaasaa la dhigayaa bangigiibaa maaratay aanu la xidhiidhnay halkaasaa laga soo qaaday maaratay koornayadii shalay koob iyo tobankii madaxda airboodka hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa manajerka airboodka oo aad iyo aad noogu fuudeeyey waayo wakti baa ku socda haddii maaratay ay raagaan oo maaratay indhahaas ku raagaan airboodka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka manajerka hargeysa aad buu noola shaqeeyey airboodka hargeysa markiiba tiim buu noo saaray dhakhtarkii iyo qalabkiisiiba si deg dega ayaa lagu keenay cusbitalkii dhakhaartiirta samaynaysaa ma ajaanibba ma maxaliba mise way isku jiraan yaa sameynaya qaliinka qaliinka waxaa sameeyey doctor mustafa rajab oo daktar masri ah oo consultana oo degan uganda kambalo degan yahay waa dhakhtar khabiir khibrad fara badan leh oo qaliino aad u wanaagsan oo indhahaa sameeya laakiin nasiib wanaag waxaa bilaabatay tababarkii uu tababarayay dhakhaatiirteena localka ah xalay toddoba dhakhtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhakhaatiirta maaragtay hadda tababarka indhaha ka wada manhal hosbital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkana waxaan rajeynayaa dhakhaatiir soomaaliya oo somalilandana oo maaragtay hawshaa qaban karta inaanu helo oo loo kale loo qaban karo insha allahu tacaala waalidiinta ubadkooda lagu sameeyey qaliinkan ayaan qaarkood la kulmay hooyadani laba caruur oo ay dhashay ayaa midkood ay qaliin dibadda ugu samaysay kii labaad ayaa xalay la qalay magaca hooyo fardowse cabdi fardowse cabdi waxaad iga warantaa wiil horood dhasho qaliin baa lagu sameeyey xalayto mid kalea lagu sameeyey bal waxaad isbarbardhig ku samaysaa adigoo sharaxaya wiilasha lagu sameeyey qaliinka xagga dhaqaalaha ku baxay wallaahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyey halkan waxaan u keenay doctoorshiine wuxuu doctoorshiin anigu waxba kama qaban karo dabadoo kale aada u diri kartaa dabeetana waanu qalqaaliyo dubay baanu qalqaaliyey markaa wuxuu igu tegay qarashkiisa shan iyo soddon kun oo doolar oona dawadi ku jirin isha marka la dalbaya loo dalbayay maraykan waxay ahayd toban kun ishu qurhay markaa way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanadba marba mid baan dalbo toban baan ku dalbay tan markaad barbar dhigta tan markaan barbardhigo waxaan baa arkaa tumuruc ilaahayna siiye alxamdulilah haa ilaahay baa maasha allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallaahi waa tumuruc magacaadar adiga jamaal maxamed cabdi nuur jamaal waxaad iga warantaa markaad eegto qaliinka noocan ah ee dalka kusoo kordhaya ma loo sameynay dadkii guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidiinta ama ehelka xubno ka mida qoyskoodu baahidan qabeen muhiimad noocmaa bay u leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo usoo horeetay dadka soomaaliyeed ama dadka islaamka hee dhibaataysanba haddii aan ka soo qaado kawaalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha oo waleeshinkii ugu horeeyey lambarwanka ahaa ilmahaygu markii aan dhakhaatiirtan dalka aan wadu tusay ee aan u geeyey waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag toban kunoo dollar raadsado dibadaha geeyo ayay ii sheegeen tusaale ahaan markii dee anigu awoodumaan haynin waan iska ilmi waan iska samray waxaan farj ilaahay un la sug nasiib wanaag qiimihii aan tobanka kun ee dollar la iigu sheegay marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag laba kunoo dollara oo keliya ayaa ilmihii aan hawsha intaa leeg iyo jidka intaa leeg aan la mari lahaa anigoo gurigaygii jooga hawshii aan ku helay la iigu dhameeyey alxamdulilah dadka bukaanka ee qaliinka isha lagaga sameeyey ayaan iyana la kulmay magacaa walaal maxamed baxri maxamed waxaad iga warantaa qaliinka waad gashay dadka beeshinka ee loo sameeyey baad ka mid tahay bal xaaladaada caafimaad isbarbar dhig intaanad qaliinka gelin iyo haddeer wallaahi maasha allah shaleed hole artadeed way liidatay daciifna waa had iminkaa maasha allah alxamdulilah wayaan u fiican tahay artadeed